same anigu waan kaa yaabanahay
weligaaba waa yaabi jirtee maxaad igula yaabanta oo cusub maantana warsamow maanta oo dhan waxaad tahay mid wejigiisa ku mashquulsan maxaa kugu mashquuliyey wejigaaga
warka ii bayaani oo sidee ah war annagaa wax aragnay maantana war kaleba keenta felisti haye maxaad ka waddaa warka jilci haa mar sankaagii baad farta kula jirtaa mar ciddiyahaagii baad qaniinaysaa mar dhegahaadii baad xoqanaysaa maxaa walaaloo wejigaada un kugu mashquuliyey felisey waan kaa yaabanay adigaanba kaa yaabanahay oo maanta waxaad ii keentay wax aanan kaa filaynba oo maxaad igula yaabtay anigu uunbaad adigu mashquul igu tahay wejigayga madaxayga sankayga korkayga lugahayga gacmahayga ya iga leh soo anigu ma lihi cabsida badan iska daa cudurka ciddii uu soo maagan wuu ku dhacaya laakiin cabsida badan iyo welwelka aad qabto iska daa ayaan ku leeyahay taas wadna xanuun baa kugu dhacay haddaa saa kusii socoto haa laakiin aniga awal ma sidaasaan ku dhihi jiray gacaliye maxaa kuugu dhacay adiga waad og tahay waxa adduunyada ka jira ma waxaan korona laga baqin baa
haa gartay aan wada dadaalno ma xuma laakiin dadaalkii adiga keliya isku koobay sida inaad adigu guriga keliya mas-uul ka tahay oo carruurta adigu keligaa dhashay wax waa wax inaga wada dhexeey labadeenna oo inaan ka wada shaqayn ay waajib tahay ee aniga keligay iskuma koobine waa inaan isaga dignaa intaan karno caabuqan korona haa waa sax kuguma diidirin taas waana waxa aan doonayo taas ayay ahayd ujeedka aan leeyahay in wixii macquula oo yacni laysla fahmi karo ama looga hortegi karo cudurkan inaan ka wada shaqayno oo isaga digno laakiin maaha in aan igu dhigato adiga marka waxaan rabnaa inaan dadaalno waad aragtaa san carruur ah baa halkaan noo jooga oo ilaahayna siiyey oo aan mas-uul ka nahay alla ka sokow marka aniga ha ila yaabin inaan dadaalna ayay iga tahay aniga waxaan aniga aan aad mar walba igu qabsanayso aanu wada dadaalna weeye waxa dhanoon wada aniga marka maxaa wejiga taabashadiisa ka galay ma iyadaa hindhisa iyo qufac ah taasaan leeyahay bana anugu haa wax waa iska galeen maxaa yeelay faraha waa meesha ugu badan oo jeermiska uu soo raaci karo marka waa in la dhaqaa mar kasto waa in gacmaha la dhaqaa lagana ilaaliyo afkaaga indhahaaga sankaaga iyo dhegahaaga waa inaad ka ilaalisaa gacmihiina waa in mar kasta la dhaqaa waa intaas waxaan aniga kugula talinayo wallahi kalona wax badan buuna baray oo aan iska yaraysan jirin ama sahlan jirnay waayo hadday waxyaabo badan soo baxeen awal waxaas laguma baraarugsanayn laakiin hadda waxay noqdeen wax muuqda oo adduunka dhanba laga hadlahay haye warsamoo waad og tahay inaan weli dawo iyo tallaal midna loo helin marka waa inaan dadaalnaa sidii aan uga taxadiri laheen carruurteenna caafimaadkooda saan uga taxadiri laheen waa inaan ku dadaalnaa annaga oo aan falkeeda gallaa
ka digtoonow karoonaha dawooyin kaalmaati iyo ma laha kiniin waxtar ah nadaafadda kaamilo faraxalka kow ka dhigo kulama salaan gacanah kooxu hadalkooda daa ku koobnow gurigaaga joog kan kuu dhow ka fogow kan kaa dheer haw dhowaan kuba kan kaleeto uu ka durgaah kol haddaad kuxkuxulayso dadku wuu ku karhaaye kol u qaad xusulkaaga ee kilkisha hoose ka laab ee ku kaay qufacaaga haddii aad kari weydo mid kaleetana hooyo ku kaaftoon safariti ama waraaq keligeed kaa doontoba qaado kulligood isticmaal ee afkaaga korkiisa kolkaas ku daboolo